kulanka waxaa shir guddoomiyey guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiim luqmaan xaaji maxamed waxaana ku wehelinayay guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka hirshabeelle dhegaysiga warbixinta hay-adaha dib u eegista dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ka doodista wax kabeddelka dastuurka maamulka hirshabeelle mas-uuliyiinta ka socday hay-adaha dowladda federaalk ugu xil saaran dib u eegista dastuurka ayaa baarlamaanka hirshabeelle u faahfaahiyey marxaladda uu soo maray dib u eegista dastuurka dastuur samaynta waddan kasta ama soomaaliya ha ahaada aan adduunka dhan soo maray waan ognahay kuwa annagoo kale ah marxaladaha annagoo kalena soo marayoo dadkii isu keenayay maadaama social contract uu yahay sida south africa oo kale oo dhibaato badan iyo gumaad badan soo mareen waxay ku heshiiyeen waxwaay saddex mabda-ood ayaa ugu muhiimsan mabaadida way badan yihin saddexaa ugu muhiimsan intaas kadib xildhibaanada ayaa guda galay doodda wax kabeddelka dastuurka maamulka hirshabeelle qodobka labaad waxa waaye aan raba inaan ka hadlo tirada xildhibaanada annaga dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa la soo aasaasay afar sano ka hor waxay jirta muddo afar sano ah afarta sano dastuurkeeda hal maalin lagama bedelin xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle inay yihiin boqol toban iyo toddoba mudana gudoomiye mudanayaal marka anaga aan dharkeena dastuurka waxaa ku qoreen boqol toban iyo toddobo sidoo kaleetood waxaa ku qoreen xeerka xeerkii hore boqol toban iyo toddoba ku qoreenay maraan dibweegis lagu sameeyey haddana waxaa lagu qor boqol toban iyo toddobadii aan ku qoran oo ay xuquuqda xubnaha golaha ee dib u soo laaban waayo sidii shalay guddoomiimaha hadduu ka dhawaajiyey noona qorneed in halkii sano hal sano xuquuqa ay yeeshaan waa qabaa aniga dood dheer kadib guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ayaa ku wargeliyey in codaynta doodda maanta dib loo dhigay si nuqulka rasmiga ee golaha u ansixiyaan fadhiga sidaas ayaanu kusoo gebagaboobay fadhiga sideedaad ee baarlamaanka hirshabeelle ajandaheenna shalay warqadihiisa la qaybiyey maanta doodiisa tahay waxaan ka codsanaynaa xildhibaanada xildhibaanada in gacanta u taagaan muxshin abdulcusmaan idaacadda gobolada dhexe magaalada beledweyne